halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma cutubkiisa koowaad oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan oo u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay in bawlos uu ku guulaystay wacdigiisii iyo dooddiisii waayo waxaannu aragnay in warka wanaagsan uu ku faafay qaaradda yurub sababtaas aawadeedna waxay ka mid yihiin dadka ugu dhaqaale iyo xoog badan dunideenna maanta aasaaska ay ku gaadheen horumarkana waxay ahayd inay aqbaleen injiilka nimcada haddaba dembiile markii uu u yimaado ciise masiix ayaa culaabtii saarnayd ay ka rogmanaysaa kalsoonidiisa uu ku qabo masiixa aawadeed haddaba ilaah wuxuu inagu badbaadinayaa nimco waana halka biyaha nolosha ee ilaah ay ka soo burqanayaan wakhtigan nimcada rasuul bawlos oo xaalkaasi dulmaraya ayaa leh sida ku qoran warqaddiisii uu u qorayey reer efesos cutubka labaad aayadaha afar ilaa shan sida tan laakiinse ilaaha naxariista hodanka ka ahu wuxuu inagu jeclaaday jacaylkiisa weyn oo sidaas daraaddeed markii aynu xadgudubyadeenna ku dhimannay wuxuu inala soo noolaysiiyey masiixa idinku nimco baad ku badbaaddeen nin mufasiriinta ka mid ahina wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya nimcada ilaah in nimcadaasu ay tahay jacayl aan dhammaan oo ku sallaysan ujeeddo ama dan aan dhammaad lahayn oo ah allabarigii masiixa oo keentay xorriyad aan xad lahayn oo aan gadaal loo celin ama aanay caqabad ku noqon sharciga aan joogtada ahayn maanta ilaaha quduuska ahu wuxuu xor u yahay inuu wax ka qabto baahidaada war maxay wanaagsan tahay inaan garanno in ilaah uu xoreeyey kuwa ku kalsoon masiixa ditor newwel ayaa mar kale leh wax waliba waxaa lagu soo xidhay nabaaddiinnada ilaah ee aan dabeecadaheedu isbeddelin waxaana lagu helaa oo keliya ciise masiix isaga keliya ayaa wuxuu bixin karaa qiimihii dembiga waxaa kaloo sidaas leh butros oo la hadlaya qaranka reer banu israa'iil markaasoo uu lahaa sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka afaraad aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qoran sida tan mid kale badbaadada lagama helo maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno haddaan dib ugu noqonno warqaddii reer rooma ayaannu weli ka hadlaynaa mawduuca cutubkan oo ah xaqnimada ilaah waxaana lagu sifeeyey inay tahay xaqnimada lagu helo ciise masiix waxaan haatan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddexaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaana qoran sida tan kan ilaah uu u soo bixiyey inuu dhiiggiisa kafaara gud ku noqdo xagga rumaysadka la rumaystay dhiiggiisa aawadiis inuu xaqnimadiisa ku muujiyo dembidhaafka uu dembiyadii hore loo sameeyey ku dhaafay samirkii ilaah waxa weeye muujinta xaqnimadiisa ee haatan joogta inuu isaga qudhiisa xaq ahaado iyo kan xaq ka dhiga kan ciise rumaysan haddaba waxaad ogaataa in halkan looga hadlay rumaysadka dhiigga dhiiggaasu wuxuu ka hadlayaa noloshiisa oo waxaa ku qoran warqaddii cibraaniyada loo qoray cutubka sagaalaad aayadda laba-iyo labaatanaad sida tan inta badan wax walba waxaa lagu nadiifiyaa dhiig sida sharcigu leeyahay oo dhiigdaadin la'aan dembidhaaf ma jiro waxaa markaasi aan kuu sheegayaa markii aad middi jidhkaaga geliso ayaa jidhkii qofka uu gabayaa qofkiina waa dhimanayaa waayo waxaa qoran nolosha jidhku waxay ku jirtaa dhiigga markaana nolosha ciise masiix ayaa la bixiyey dhiiggaasu wuxuu ahaa mid qaali ah sida simon butros uu leeyahay waxaa markaasi ku qoran labadii aayadood ee aynu idiin soo akhrinnay aayado aan carabka karaynin sida caratir xaqnimo dembidhaaf marka maadaama ay qaarkood dhib badan yihiin in la higaadiyo haddana waa erayo loo baahan yahay waayo markii aynu dhuuxno waxaynu arkaynaa in labadaas aayadood laynagu siiyey wixii kalvin uu ku sheegay ama uu ugu yeedhay dhuuxa cilmiga kitaabka kalvin ayaa wuxuu leeyahay laga heli maayo kitaabka oo dhan qidca si hagaagsan kaga warramaysa xaqnimada lagu helo masiixa waxaa markaasi ku qoran bilowga aayadda shan iyo labaatanaad in rasuul bawlos uu yidhi kan ilaah u soo bixiyey wuxuu markaasi ula jeedaa in ilaah keliya uu yahay kan qorsheeyey nabaaddiinnada oo isaga keliya uu yahay maanta kan awoodaya inuu ina badbaadiyo aniga iyo adiga ma aannu nihin kuwo wax badbaadin kara diinina ina badbaadin mayso kiniisadda qudheeda ayaan xitaa ku badbaadinaynin bawlos wuxuu ku leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo toban ee axdiga cusub sida tan laakiin wax waliba waxaa xagga ilaah kan inagula heshiiyey masiixa oo na siiyey adeegidda heshiisnimada haddaba ciise masiix ayuu inagula heshiiyey wuxuu iminkana ina siiyey meel aynu isaga kula heshiinno oo waxa ilaaha quduuska ahi uu ku weyddiisanayo waxa weeye inaad maanta samayso ama aad kula heshiiso isaga magaca ciise masiix marka waxaan idinku leeyahay dhegaystow ninna yaannu ilaah ka raadin calool jileec waayo ilaah wuu inoo naxariistay markii uu inagula heshiiyey masiixiisa haddaba marka la leeyahay soo bixiyey ayaa loola jeedaa inuu keenay masiixa meel qof waliba uu ka arki karo haddaba marka la leeyahay kafaara gud ayaa taasu ay tilmaamaysaa wakhtigii labada kun oo sannadood ahaa markaasoo masiixa loo soo bixiyey sida badbaadiye oo kale waxaad haddaba xusuusataa in daahii macbudka uu ahaa kan qarinayey kursiga naxariista hase yeeshee maanta ciise masiix bannaanka ayaa la keenay oo waxa uu u muuqday sidii kursiga naxariista oo macbudka yaalla loo muujiyey markii daahii macbudka la kala jeexay haddaba iyadoo uu ka hadlaya kursiga naxariista ayaa qoraha warqaddii cibraaniyada wuxuu qoray sida ku qoran cutubka sagaalaad aayadda shanaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo siddeetan ee axdiga cusub sida tan dushiisiina karoobiimtii ammaanta hadhaynaya daboolka kafaara gudka haddaba erayga giriigta ah ee kursiga naxariista ayaa wuxuu noqonayaa helasteriyon waxaana lagu macneeyaa kafaara gud waxaa markaasi masiixa laynoo horkeenayaa sida kursiga naxariista waxaad arkaysaa in canshuurqaadihii ku qornaa qisada tukashada inuu ku ooyey ama ku cawday ilaahow ii naxariiso anigoo dembi leh sida ku qoran injiilka sida luukas oo u qoray cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa markaasi tafaasiishu ay noqonaysaa in canshuurqaaduhu uu yidhi ilaahow haddii uu jiri lahaa kursi naxariiseed oo loo samayn lahaa kuwa aniga oo kale ah oo canshuur qaada markaasi soo arki maysid markii yuhuuddu ay noqdaan canshuurqaade waxaa laga joojinayaa inuu yimaado macbudka waxaana istaagaya xidhiirkii uu la lahaa kursiga naxariista haddaba waa wax wanaagsan markaan ogaanno in aynu leennahay ilaah quduus ah kaasoo hadday noqon lahayd farxad qaneecaad iyo kalgacaylba dunida horkeenaya kursiga naxariista waxaana dariikha inoo furaya dhiiggiisa haddaba marka la leeyahay inuu xaqnimadiisa ku muujiyo dembidhaafka uu dembiyadii hore loo sameeyey ku dhaafay samirkii ilaah haddaba taasi loolama jeedo dembiyadaadii iyo kuwaygii hore waxaase loola jeedaa dembiyadii ay galeen dadkii hore ee noolaa intaan isku-tallaabta lagu dilin ciise masiix haddaba markii aynu eegno sidii xaajadu ay ahayd wakhtiyadii axdigii hore ayaa ilaah wuxuu dadka weyddiisanayey inay bixiyaan neef xoolaad oo ay u bixinayaan dembiyadooda waxaanay taasi u ahayd dadka astaan tilmaamaysa mid imaan doonay hase yeeshee ma jirin dadkii noolaa masiixa hortii oo aaminsan in neefka xoolaha ah dhiiggiisu uu qaadayo dembigooda haddii haabiil markii uu qurbaanka u bixinayey aad u imaan lahayd dhegaystow oo aad ku odhan lahayd war haabiilow ma waxay kula tahay in neefkan yar uu qaadayo dembigaaga wuxuu kugu odhan lahaa maya markaasaad odhan lahayd oo maxaad u bixinaysaa qurbaanka markaasuu kugu odhan lahaa ilaah baa sidaas doonaya oo ilaah baa igu amray inaan sidaas yeelo markaasaad su'aal ku celin lahayd oo aad odhan lahayd waa maxay danta mucayinka ah ee ilaah uu leeyahay waxaanay ila tahay inuu kugu jawaabi lahaa ilaah baa wuxuu hooyaday u sheegay ilaan hooyadiis waxay ahayd xaawe eh aabbihiina wuxuu ahaa aadane inuu doono badbaadiye imaan doona innaguse garan mayno goorta uu imaanayo ha yeeshee intuu ka imaanayo waa inaan rumaysad ku dhowrnaa marka waxaad garanaysaa in ilaah uu horay u badbaadiyey dadkii hore iyadoo ilaah uu ka jawaabayo astaanta dhiigga xoolaha oo tilmaamaysa dhiiggii masiixa mase ahan in ilaah iyaga uu ku badbaadiyey allabaryadii ay keeneen laakiin waa tilmaanta dhiiggu uu tilmaamayo ciise masiix markii masiixu uu yimidna wuxuu bixiyey dembiyadii hore iyo kuwa dambaba haddaba marka bawlos uu leeyahay muujinta xaqnimadase ee haatan joogta inuu isaga qudhiisa xaq ahaado iyo kan xaq ka dhiga kan ciise rumaysan ayaa loo jeedin inaan innagu qurbaanno la gubo bixinaynin laakiin waxa weeye inaan ku kalsoonaanno masiixa iyo dhiiggiisa iminka bawlos ayaa wuxuu halkan ka bixinayaa su'aal oo isagoo faalladiisa sii wata ayuu leeyahay sida ku qoran kitaabka rooma cutubka saddexaad aayadda toddoba-iyo labaatanaad sida tan haddaba faankiime waa reebban yahay sharci ceenkee ah buu ku hadhay ma xagga shuqullada maya laakiinse wuxuu ku hadhay sharciga rumaysadka haddii ilaah uu inagu badbaadiyey haddaba rumaysadka masiixa oo uusan inagu badbaadinin shuqulladayada ama camalladeenna halkeebaa faanka uu ka imaanayaa waa maxay waxa aynu la qaylin karno aniga iyo adiga welibana ma faani karno oo nalama ahan inaan seeflaboodnimo xagga waxbaridda ah muujinno welibana heli mayno waxaan isku ammaanno markay joogto hawsha badbaadadan rumaysadka lagu helo bawlosna wuxuu leeyahay ama ina weydinayaa aaway faankii isaga qudhiisa ayaa isaga jawaabaya su'aashii uu dadka weyddiiyey oo wuxuu leeyahay maya laakiinse wuxuu ku hadhay sharciga rumaysadka haddaba halkan erayga sharci loolama jeedo oo keliya sharciga axdigii hore ee waxaa loola jeedaa sharci oo dhan waana sharci waliba ee aad samaysan karto haddaba xigashada labaad ee halkan lagu soo qaatay ayaa laga reebayaa axdigii hore waxaana loola jeedaa sharciga ama nidaamka rumaysadka marka dhanka kale laga eego ilaah wuxuu leeyahay aadmiga mase ahan qaabka camallada aynu u samayno waxaa laynaga doonayaa inaan rumaysanno wixii uu inoo sameeyey waxaa markaasi halkan ku haraya faankii haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii reer rooma cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo labaatanaad sida tan sidaas daraaddeed waxaannu ku tirinnaa in nin xaq ku noqdo rumaysadka ee uusan xaq ku noqon shuqullada sharciga haddaba tan ma ahan sida in bawlos uu soo koobayo wax soo socda amase uu isku darayo wixii uu yidhi waxaanse idinku leeyahay wuxuu halkan inagu siinayaa tafaasiil ku aadan wixii faanka meesha looga saaray su'aashuna waxay noqonaysaa maxaa faanka meesha looga bixiyey waxaa faanka haddaba meesha looga bixiyey in dadku ay xaq ku noqdeen rumaysad iminka bawlos sii adkayn maayo fasiraaddiisa un laakiin wuxuu ku dheggan yahay xaalka ah in dadka lagu badbaadiyey ama xaq looga dhigay rumaysad bal waxaad haatanna eegtaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddexaad aayadda sagaal iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan ama ilaah ma ilaaha yuhuudda oo keliyabaa miyuusan ahayn kan quruumaha kalena haa waa yahay kan quruumaha kalena waxaa markaa dhinaca kale laga eego bawlos uu leeyahay ilaah ma yuhuudda unbaa iska leh miyuusan weliba ahayn ilaaha dadka kale oo dhan bal dhegayso doodda haatan waa dood xiisad wadata oo wuxuu leeyahay bawlos haddii xaqnimadu ay ku timaado sharciga ilaah ma lahan yuhuudda oo keliya hase yeeshee haddii xaqnimadu ay ku imaanayso sharciga ilaah wuxuu leeyahay un yuhuudda haddiise ay xaqnimada ku timaado rumaysadka wuxuu leeyahay ama doonayaa yuhuudda iyo kuwa aan yuhuudda ahayn iminka waxaad ogaataa sida macquulka ah ee dooddu ay u dhacayso haddii yuhuuddu ay ku adkaystaan in sharciga lagu badbaadayo waxaa jira laba ilaah oo mid waxaa leh yuhuudda kan kalena waxaa leh dadka aan yuhuudda ahayn hase yeeshee yuhuudda taasi yeeli maayaan yuhuudda waxay aqbalsan yihiin hal ilaah waxaana lagu soo tacliimiyey qodobka ku qoran sharciga ku noqoshadiisa cutubka lixaad aayadda afaraad waxaana qoran maqal israa'iilow rabbiga ilaaheenna ahu waa rabbi keliya haddaba ilaah wuxuu sidaas u sheegayaa reer banu israa'iil wakhti ka horreeyey intaannu masiixa imaanin haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma ayaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayaddiisa soddonaad waxaana qoran sida tan hadday tahay in ilaah mid keliya yahay oo uu kuwa gudan xaq kaga dhigi doono rumaysadka kuwa buryaqabka ahna sharciga markaan dhanka kale ka eegno waxaan arkaynaa inuu jiro hal ilaah oo markaan eegno kitaabka axdigii hore wuxuu dadka siiyey sharciga oo waxaana lagu badbaadin jiray qurbaanka ay ilaah ugu keenayaan rumaysadka oo tilmaamayey imaanshaha sayid ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddexaad aayadda kow iyo soddonaad ee baalka laba boqol laba iyo toddobaatan ee axdiga cusub sida tan dee miyaannu haddaba sharciga ku burinnaa rumaysadka yaanay noqon laakiin sharciga waannu taagnaa haddaba markaan uu soo xiganayo sharciga ayaan u malaynayaa inay keenayso macaani kale oo eraygu uu leeyahay oo waxaannu arkaynaa inaannu ku xidhnayn ama aannu ka wedin sharcigii nebi muuse aayaddan lagamana wado sharci kale waxaase ay ku saabsan tahay muujinnada axdigii hore oo dhan waxaana kaloo aan arkaynaa halkan in rumaysadka laga saarayo shuqullada sharciga marka ay sidaan tahay miyuu rumaysadku nasahayaa muujinnada axdigii hore oo dhan bilxaqiiqa nasihi maayo bawlos wuxuu inoogu sharaxayaa sida ku qoran cutubka xiga oo tusaale loogu soo qaadanayo nebi ibraahim iyo nebi daa'uud inaannu rumaysadku meesha ka saaraynin sharciga ama waxyaalihii lagu muujiyey axdigii hore nebi ibraahim uma noolayn sidii nebi muuse uu u noolaa sharci ahaan waayo wakhtigii nebi ibraahim sharcigu sooma bixin ilaahna wuxuu ku badbaadiyey umuur kale waana rumaysad nebi daa'uud dembiyadiisii uu galay ayuu ku jibiyey sharciga rabbiga hase yeeshee waxaa lagu badbaadiyey kalsoonidiisii weyneed ee uu ku qabay ilaah maanta saaxiib markii aniga iyo adiga aan qaadanno booska ah inaynu dembiilayaal nahay oo aannu u nimaadno ilaah oo aynu ku kalsoonaanno inuu ciise masiix yahay badbaadiyaheenna iyadoo aan la eegaynin cidda aynu nahay iyo goorta aan ku kalsoonaannay ilaah ayaa ilaah uu ina badbaadinayaa haddaba ilaah hal aasaas ama saldhig buu u sameeyey badbaadada dadka waxaana weeye in dadku ay ku kalsoonaadeen ilaah wuxuuna kugu leeyahay war maxaad ka leedahay wiilkaygii lagugu dulbixiyey iskutallaabta haddaba mawduuca cutubkan waxa weeye in ibraahim iyo daa'uudba xaq looga dhigay rumaysadka haddaan markaasi eegno dooddii xaqnimada ku timaada rumaysadka ayaannu iminka soo gelaynaa maaddo aad u weyn waxaana weeye xaqnimada ku timaada rumaysadka waxaannu halkan ku aragnay oo bawlos uu inoo sheegay aasaaska waxbariddan bawlos wuxuu inoo sharraxay in dadku dembiilayaal ay yihiin oo wuxuu muujiyey in ilaah xaqnimada uu u keenay dadka dembiga leh oo xaqnimada rumaysadka ku timaadana waa la qeexay ama waa la sharraxay haddaba wakhtigii bawlos waxaa jiray laba qof oo aad loo qiimeeyo waxaana ay ahaayeen ibraahim iyo daa'uud oo labadaba qisooyinkoodu ay ku qornaayeen axdigii hore ibraahim wuxuu ahaa kii reer banu israa'iil ay ka soo farcameen boqor daa'uudna wuxuu ahaa boqorkoodii ugu weynaa bawlos wuxuu isticmaalayaa labadan qof ee sharafta leh ee uu ku sharraxayo faalladii uu inoogu soo bilaabay cutubka saddexaad oo ahayd in axdigii hore iyo kan cusubba amase injiilku ay iswaafaqayaan inkastoo labadaasi kitaab ay kala duwan yihiin ama ay ku sallaysan yihiin sharciyo isa soo eegaya ayaanay haddana iska hor imaadsaneen amase ayaan isxaklinaynin oo weliba intaan axdiga cusub iyo kii horeba soo bixin ayaa ilaah wuxuu isticmaalayey ama shuruud u ahayd rumaysad haddaba nebi ibraahim oo ka horreeyey sharciga ayaa xaq looga dhigay rumaysad haddaba halkan bawlos dadka kula doodi maayo inuu yuhuudda ka dhigo dad badweyn doonni kaga caarisay oo aan rajo lahayn bawlos wuxuu muujinayaa in nebi ibraahim iyo boqor daa'uudba lagu aqbalay xaqnimada rumaysadka ku timaada haddaba sharcigu waa tilmaame wuxuu qofka sharciga ka hooseeya qabanayaa gacanta wuxuuna u keenayaa sayid ciise masiix waxaanan iminka ku bilaabaynaa maaddadan ah ibraahim waxaannu halkan ku arkaynaa in shanta kitaab aayadaha u horreeya cutubkan afraad ay ka hadlayaan sidii nebi ibraahim xaq looga dhigay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka afaraad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan haddaba maxaynu nidhaahnaa inuu helay ibraahim oo awoowaheennii hore ahaa xagga jidhka haddaba bal aynu si kale u habayno ama u dhisno dooddan oon raacno ama abbaarno waxa bawlos uu leeyahay wuxuu yidhi maxaan ka odhan karnaa wixii nebi ibraahim oo ahaa awowgeen uu ka faa'iiday dadaalkiisii aadaninimo waxaa haddaba taasu ay ku xidhaysaa cutubkan afraad kii saddexaad ee aynu ka soo gudubnay waxaana weeye in injiilku aannu ku faanaynin shuqullada jidhka wuxuuna taagayaa ama dhammaynayaa sharciga sidaannu aragnay marka uu leeyahay maxaynu nidhaahnaa ayuu bawlos si xikmadaysan dooddiisa u dhigayaa waxaanaad kaloo ku arkaysaa meel waliba ee doodi ay jirto oo ka mid ah warqaddan reer rooma markaan eegno qaybtii hore ayaannu arkaynaa inuuna bawlos horay ka gelin dooddiisa ah in dadku ay dembiilayaal yihiin haddaan caawa intaasi ku soo gunaanadno dersigeenna ayaannu idiin sheegaynaa dhegaystayaal inay habboon tahay inaad inala dhegaysataan qadarkan myuusikada ah
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye ukanoogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin